فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada oo habeen weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan marka laga reebo habeennimada sabtida ah qodobada aan caawa idinkugu hayno haddii allaahawada leh ogolaadana waxaa ka mid ah mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo maanta lagu dilay duleedka magaalada muqdisho ugaasyada qabaa'ilka iyo bulshada ku dhaqan jubbooyinka iyo shabeellada hoose oo soo dhoweeyey heshiiskii ay mujaahidiinta al-shabaab dhex dhigeen beelaha geeladle iyo gaaljecel xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo isbitaal loogu talagalay in lagu dabiibo dadka uu ku dhaca cudurka korona ka furtay hiiraan carruurta ku dhalanaysa astaamaha laga naxo oo ku soo badanaya waddanka soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona waxaa nagala qaybgelaya wariyaasheenna maxamed cali aadan maxamed ciise iyo muudey لدين عظيم هو السلام mar kale waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum aynu ku bilownay maanta duleedka magaalada muqdisho waxaa ka dhacay weerar lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalka dhacdadan iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin wararkii ugu dambeeyey ee korona waxaa inoo qaadaa dhigaya waryaheena maxamed cali aadan oo istuudiyaha igula sugan haashim wararka ka imaanaya duleedka magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay khaarajiyeen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka sargaalka la dilay ayaa waxay darajadiisu ahayd sarreeyo guuto dilka sargaalkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay tabeelaha sheekh ibraahim oo dhaca duleedka magaalada muqdisho ciidamada gaarka ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si firfircoon kaga howlgala gudaha magaalada muqdisho iyagoona fuliyo weeraro fariid ah oo lagu khaarajiyo xubnaha u shaqeeya dowladda federaalka dhanka kale haddaan aadno galbeedka afrika wararka ka imaanaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ee ka dagaalama waddanka maali ay weerar qarax ah ka geysteen waqooyiga waddankaas qaraxan oo ah mid xooggan ayaa waxaa lagu burburiyey gaari ciidan oo ay wateen askarta xukuumadda jaad gaarigan ayaa markii la qarxinayay wuxuu la socday kolonyo ka tirsanayd qaramada midoobay saddex askari oo ka tirsanaa ciidankii saarnaa gaariga ayaa halkaasi ku dhintay halka afar kalena ay ku dhaawacmeen wuxuuna qaraxan si gaar ah kaga dhacay gobolka kaydaal ee waqooyiga maali qaraxa kadib ciidanka xukuumadda jaad ayaa madaafiic ku garaacay tuulooyin ay deganaayeen dad muslimiin ah kuwaasoo ku yaala dhanka xeebta kana agdhow halka lagu qarxiyey ciidankan markaana haddaan u weecanno wararkii ugu dambeeyey ee cudurka koronafirus dadka maraykanka ah ee uu cudurkan ku dhacay guud ahaan waxay gaarayaan saddex milyan konton kun afar boqol toddobaatan iyo lix ruux tirada dadka ameerikaanka ah ee u dhintay cudurkan waa boqol soddon iyo saddex kun boqol labaatan iyo shan qof oo ay ku jiraan boqol afartan iyo lix la diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey waddanka baraaziil tirada guud ee uu cudurkan ku dhacay waa hal milyan lix boqol labaatan iyo sideed kun laba boqol siddeetan iyo saddex ruux tirada dadka baraaziiliyaanka ah ee u dhintay cudurkan waa lixdan iyo shan kun lix boqol soddon iyo kow oo ay ku jiraan toddobaatan iyo shan qof oo la diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey dalka ruushka tirada guud ee uu cudurkan ku dhacay waa lix boqol sagaashan iyo afar kun laba boqol iyo soddon ruux dadka ruushiyaanka ah ee u dhintay cudurkan waxay gaarayaan toban kun afar boqol sagaashan iyo afar ruux oo ay ku jiraan boqol sagaashan iyo sideed qof oo la diiwaangeliyey saacadihii ugu dambeeyey intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa wararkii ugu dambeeyey ee cudurka korona فلله شكري غزير العطاء
xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada bu'a qable ee gobolka hiiraan ka hirgelisay cisbitaal cusub oo loogu talagalay dadka uu ku dhaco cudurka korona munaasabadda furitaanka oo ay ka qayb galeen dad kala duwan ayaa aada loogu bogaadiyey diyaargarowga ay walaayo kasta ka samaynayso xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka hore waxaan idinsoo gudbinaynaa qaar ka mid a howlwadeennada isbitaalka xafladdan maanta halkan ka dhacaysa oo lagu furaya xarunta karantiilka ee cudurka koroonaha ee awalan horta ilaahay subxaana watacaala ayaan u mahadinaynaa allahaasoo noo suuro geliyey bal in halkan eh, dadkani muslimiinta ah ay isugu yimaadaan oo ay ka tashtaan caayahooda iyo waxyaabo ku saabsan caafimaadkooda iyo diinkoodii ay isfahansiiyaan taaniyan bacd allaahi waxaa maxad ballaaran aan u soo jeedinayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo qaybteedii maktabka caafimaadka iyo guddigii loo xilsaaray koroonaha kuwaasi oo maanta noo suuro geliyay inayna soo gaarsiiyaan alaabihii loogu talagalay in eh, lagu qaabilo dadkii lacalla haddii la arko dad cudurkan koroonaha eh, calaamadihiisa ka muuqda alaabihii lagu qaabili lahaa maanta na soo gaarsiiyey iyagana maxad ballaaran ayaan u mahadinaynaa marka insha allahu halkaas ayaan kusoo gebagabaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah maanta xafladan maarata meesha ka dhacayso waxaa waaye waxaa loogu talagelay ee, ka hortagga coronavirus Een, xafladan waxa waaye raggii loo tababaray ayaan ka mid ahay anigoo ah magacayga abukar cabdiwahaab sheekh xafladaas oo ka dhacaysa degmada bo-aqable raggii loo tababaray kahortaga coronavirus ayaan ka mid ahay marka waxaan diyaar u nahay ninkii calaamadahaas soo arko inuu xarunta yimaado oo annagana maarta waxa waaye wixii aan ka fahnay aan u qabanno aan ku kaalmayna halaasaan kusoo gabayna wabilahi towfiiq intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid a ganacsatada bu'aqab leh waxaan soo dhaweynaynaa aan bogaadinaynaa barnaamijka caafimaadka aan soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala ee noogu deeqday walaayada xarakada ay noogu deeqday yani kan yani caafimaad ahaan lagula dagaalamo eh, cudurka la yirahdo coronavirus Ee, barnaamijkan inkastoo caalamka si guud aan ugu jiro horta annaga hadda koor weli nama soo gaarin Ee, ilaahina waxaan ka rajeynaya inuusna soo gaarin oo snoo macnahaas noo imaanaan ka rajeynaynaa insha allahu tacaala sidaan maqlayna gaalada ayuu baabi'iyey ilaahay waxaan leenahay gaalada baaba allah uu dhigay muslimiintana allah ka koryeela Ee, mar walba waxaan aan aad usoo dhaweynaynaa oon marxabeynaynaa oon mataqanaa insha allahu tacaala mar walba duceynaynaa mujaahidiinta oo ugu horreeya amiirkeena abu cubayda ugu horreeya aan leenahay ilaahay waxaan leenahay mur- een- een muraadkeena taam allah ka dhigan leenahay insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran leenahay aad iyo aad baa mataqanaa mar walba sida ummadda aad u warqabtaanood ama xag caafimaad ama xag mataqanaa een, dacwo ama xag mataqanaa makaatiibteeda kala duwan ee, sida mar walba mataqaani baahida taagan markaas ay waxalinaayeen ugu warqabaan aad baan usoo dhaweyn lena annaga kan walaayo ahaan Ee, sida sareer hiiraan camal saasaan aad ugu soo dhaweynayna insha allahu tacaala ilaahay waxaan leenahay mataqaani ilaahay abaalkiina mataqaani allah ma- allah xafidan leenahay islaamkana si aan le- waxaan leenahay si guud ahaan allah guuleey ayaan leenahay marka tan kale ee, warka ma sii badin doona insha allahu tacaala Ee, mar walbana annaga sida gaalada mataqaani ay yani markii ay cuduradan yimaadaan sidai dadka u cilaameen oo yidhahdeen masaajidada aan la tegina iyo meelaha mataqaani dacwaadka oo ummadda ay isku imaanaysa aan la tegina yacni ayagoo kufrinimadii gaalnimada kusii jira haddana mataqan waxay sii banaysanayaan yacni in islaamka sii kala fogaado oona shacaa'irta ay sii baaba'do ujeedda ay kala yihiin waa annagana insha allah waxaan ku noolayn doonaa ilaahay kitaabkiisaan ku noolayn doonaa annagoo kaashanay mataqani qaadanayna talooyinka mataqani insha allahu tacaala samaawi ah oo ilaahay cer kasoo deji annagoo qaadan doono iyo kan kaloo mataqani caafimaadkaba laakiin insha allah meesha aan u dhawaanayno ilaahay mataqan aan tala saarayno waxaa waa masaajidada insha allahu tacaala waan ku dhawaan doonaa ilaahay idinkiis eh, tadkiirta la badiyaan leenaha waxaan u baaqa dadka muslimiinta ah inay ilaahay xasuustaankiisa ay badiyaan wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu munaasabadda lagu daahfurayay cusbitaalka cusub ee dabiibka korona ee hiiraan waxaa dadkii ka hadlay ka mid ahay afhayeenka odayaasha dhaqanka ee hiiraan nabadoon cali saabuun asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahadsan allaha meeshan isugu kaana keenay annagoo muslimiin ah u qidmaynayna shareecada islaamka runtii xafladan waa xaflad aada u cajiib badan xafladan waa xaflad diimeed waaye ma aha xafladaha qaarkood way ka fiican tahay wayna ka khayr badan tahay waa sax adduunkan waxaa ku soo kordhay cudurro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keenay cudurkan coronaviruska loo bixiyey runtii waa cudur mucjiso ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku salladay gaalada insha allahu tacaala wixii adigu uun muslimiintana waa laga yaabaa in la imtixaamo sidaa daraaddeed muslimiinta waxaa loo baahan yahay inay arrintaa iyadaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku aqoonsadaan waa qadar rabbi ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa keenay insha allahu tacaala waa sax daawo waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhakhtar ayuu ahaa wuu noo sheegay waxyaabaha looga hortago oo yacni cudurrada ama lagu daaweeyo wuu noo sheegay dhaqaatiir dibbiya waa jiraan ayaga laftigoodu oo maaragtay ayaguna dadaala way jiraan Een, marka ay leeyihiin een, nadaafadda ha lagu dadaalo annaga nadaafadda nusuus dheer ayaa ka soo aroortay annaga gaal nadaafadna bari maa noona sheegi maa annaga waxaa waaye waxaan yacni markay ayagu tiishka qaadanayaan oy musqulaha u qaadanayaan annagu waxaanu u qaadanaa biyo daahir ah oo mudahir ah oo mudlaqa ayaanu u qaadanaa waa ku weyse qaadanaa dharkeenna bid- biyo daahir ahaan ku dhaqnaa oo mudahir ah Een, marka insha allahu tacaala annaga gaalana fari mayso een, nadaafadna fari mayso nebi maxamed wuxuu sheegayna waa wax waxyi ah in huwa ilaa waxyun yuuxaa بدين عظيم هو السلام dhegaystayaal weli waxaan dhex muquuranaynaa barnaamijka dhuuxa waraysyada waxaa inagu soo maqan warbixin soo bandhigaysa macluumaad ku saabsan carruurta ku dhalanaysa astaamo laga naxo oo ku soo badanaya soomaaliya hase ahaatee dhowaan intiina nala socotay waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kala dhex gashay laba beelood oo ku dagaalamay qaybo ka mid a hiiraan iyo bokool kadibna waxay dhex dhigtay heshiis waa beelaha gaaljecel iyo geelad leh arrintan waxaa aada u soo dhoweeyey ogaasyada dhaqanka ee jubbooyinka iyo shabeellada hoose waxaanu ku horeynaynaa jubbooyinka oo uu waryaheena muudday codbaahayaala dhex qaaday salaadiinta ganacsatada iyo haweenka intaba anagoo ah aadan qoryow maxamed waxaan u arkaa heshiiskaas si aad iyo aad intii islaam ahoo ka qayb gashay oo soo dhoweysay walaayada baay iyo bakool ilaa hiiraan intii oy ka howlgaleen oy ka juhdi ku bixiyeen os ilaahay subxaana qaadirkahaay ilaahay abaalkooda allah jisadooda aakhare allah ka siiye intii juhdigaas bixisay oo nabadgelyaas ku dadaashay baay iyo bakool waana mahadsan yihiin inta kalena waxaan leeyahay adduunyada dadka walaalaha eh oo labada dhinac beesha gaal jecel iyo beesha geeladla waxaan leeyahay inay heshiis wanaagsan oo muuqato oo islaamnimo ah oo xaqii islaameed ah inay lisxaqdhooro walaal la ahaada gaalada laiska celiya juhdigaas meesha ayuga isku bixinayeen gaalada lagu bixiya magacayga waxaa la yidhaahdaa buwo baraka liibaan oo degmada saako jibooyinka ogaaska beesha jilible heshiiska gaaljecel iyo geeladle aad aad ayaan ku faraxsannahay ikan hiiraan oo geeka macnaha yoo siyen in macnaha heshiiska sii qaadadeen walaayada may maxad ku jeediyaane in macnaha meelase yeedae una haddii geeka kutaaba haysana kutaabka ilaahay korka weela in macnaha heshiiskaas raacsanna eedhan dhowayaan
bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wabacd ikhwaani walaalo ilaahay subxaana watacaala ayaa mahadle mahadda alle kubacda magaagay macalin ibraahim hafow ogaaska beesha hobeer oo jabooyinka gaar ahaan degmada saakow yaa ahaa macalin ibraahim hafow wala eraa dadka muslimiinta e maalin kasta yaa faraxsanyin diintiyo oo dhaahirkii ah ka faraxsanyin oo ilaahay ka raalla naqday nabi maxamed laha kudeeriya ka faraxsanyin shuhadadiioo ka faraxsanyin dadka muslimiinta marwelbiya faraxsanyin gaar ahaan maan geeka mayba ka faraxsanaa oo ka faraxsanaa heshiiska gaaljecel iyo geeridle la dhexdhakay yaa eed iyo eed inka faraxsagna ilaahay baa mahad iskule kubacda maybaa mahadlaha walaayadii arrintaas gaban gaabiday jihdi badanka biidi oo ku guuldeerti yaa ka mahadsan mahadweyn waay marka insha allahu may walaalaha heshiiska la dhahdhikay oo kala dardaaramey heshiiskaas oo juhdi badan iyo dadaal badan lakabii oo walaayo badan hanjaarati oo ummad badan ku qiib qaadati in aan la yacna meel bannaan aan dhegnaa heshiiskaas dhabe aan gaadadaan ilaahay ku obsadaan waldamboo nooca hadda iyo iska ka fara midoowadeen lamid e dhatiyo unkudhiina odayaalshio insurumaan ulmaadiyo insurunto dhallinyaradiyo insurunto arrantiyeeda arran hanagata innagana arran si in dhammaati haata arran hag ilaahay ku dhammaati haato xagkiishoona ku dhammaata la ganaanudo wanaaggii hadda an bilaawday geeka ilaa saacatu qiyaamo saaca iniyo wadaan intaasa kale talyaan insha allahu intaas dardaar oo ehelidii macna aragtay heshiiska la dhexdhigay aan injeediya oo eeto wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu marka hore magacayga waa malaq biyi malaq axmed ahna ugaaska beesha macalweyne kana mid ah ugaashida islaamka meel kasta oo joogaan meel kastoo islaam ah na waxaan u ahay ugaas waxaan aad ugu faraxsanahay masaalaxada la dhexdhigay labada beelood ee walaalaha ah ee dhexmaray dhibaatooyinka yaan aad ugu faraxsanahay labada beelood ee heshiiska qaatayna waxaan leeyahay waa mahadsantiin dad walaalaha awalba islaam ah deris ah dadku waxay isku leeyihiin dhowr xaq iyagu waxaa ka dhexeeyey xaqii derisnimo shayddaan iyo ibliis ayaa u fadilahay yaa galay haddana haddii ay qaateen maslaxadii ay walaayadu keentay waa ku mahadsan yihin iyagana walaayadana ee howlahaas waa waxa ay u taagan tahay habeen iyo maalin ee loo bixinayo dhiigga wiilasha aan dhalnay habeen iyo maalin u dhimanaan waxaa waaye middaas waxaan lagu helay kitaabka iyo sunnaha oo aan ku dhaqannay waxaan u sheegay qabaa'ilada in ay ka foojinaadaan ay iska dhaafaan walaalkood oo muslimka ah inay dilaan oy dhacaan dilka waxaa jooga nin leh in la dilo innaga haddaan islaannahay waxaa cadow nagu ah gaalo cadowgaas ayaa cadowga annaga ah annaga kale waxaan ahay dad walaalaha walaayaadka ee baay iyo bakool iyo hiiraan iyagana waxaan leeyahay waali maclin geedow alwaali sheekh guulad awanamhaan iyagana waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin ajar iyo xasaan allah idinka siiyo anigoo ugaas cabdicasiis ali kalmoole beesha hillidu waxaan u arkaa magaagayna ugaas cabdicasiis ali kalmoole la'raw beesha hillida lamada qabiil gaaljacal iyo beesha geelille isdagaaleen heshiiska oo aad iyo aad sadiida bilood socday heshiiska lukudeeri afartii qof oo meeli likadili iyo afarta qof la dhaawacay samsamaanta laka dhammaay taagyarsanno waana raacsanno haddii beesha helidowna anna tankaleed lamaad waaliga abunamcaan hiiraan geedow baybokool aramaha iyo kashal qaadadeen hoo walhaankanagadu doongna in walhakanagadaayagna miigmaleeyow beesha geelili iyo beesha gaaljalo in walhakanagadaayagna miigmaleeyow may fadaanee arrantiyeedee in la xoojiyo la adkaay wal magorotee makaste ee wasiinka xiriirta in isin baabuurtiin shaawkiin adduunyadiin qaadatan wala baadiyaalka tuulooyinka la dhex qaadan arrintaas dhaqangeliidan wabilaahi towfiiq bismillaah magaagay mayl arrey horta abdirashiid isaaq aadan diiriye oo ka nool degmada saakow gaar ahaan ganacsiga saakowna ku mid eh dadkii walaalo ee muslimiinta ah oo nibadi la dhexdhigay eed iyada aan ka faraxsan boqolkiiba boqol maadaama yoo dad muslimiin eeyin in yoo nibad qaadadan iyada aan ka faraxsana lamada waala sida waalaga walaayada gobolka baay macalin geedow iyo nabhaan odayga hiiraan eed iyada aan ka mahadsan yoo macnaa dadaal oo ala shukran ala waajib ay wahayti hoolyo lahaayeen gududeen juhudigaas ay la beer daraanay dadka muslimiinta in walaala naqdaan iska duubanaadan odow walayn odogsho isku dhawaan wabilaahi tawfiiq بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أن مقعيق وعبد السلام إبراهيم محمد kuna dhaqan degmada saakow ahna ganacsado ku dhaqan degmada saakow heshiiskii la dhex dhigay labadii weelood labadii beelood ee walaalaha ahaa ee ku dagaalamay gobollada baay iyo bakool deriskana ahaa waxaan leenahay horta marka hore allah subxaana wa tacaala u noqda u toobadkeena khalad baa idinka dhacay gaf baa idinka dhacay shaydaan baa idinka raali noqday marka waxaan leeyahay sidaas daraaddeed allah subxaana wa tacaala u noqda marka hore iscafiyana waxaad tihiin dad walaalo ah waxaan idinkaga baahan yahay inaad mar walba gacmaha isqabsataan muslimiin haddaan nahayna dhammaanteen hal cadow baan leenahay cadowgeennana waa gaalo haddaad wax taraysaan oo aad maxaanlahay hub haysataan oo aad xoog leedihiin oo aad dhaqaale haysataan etoobiyaan baa horar ah oo waddankeenni maalin walba laga celcelinahayaa aan ognahay sida ay sida uu ugu hareeraysan yahay iyo dhirifka uu qaba soomaalida ku dhaqan khaasatan adinka xaduud aabala leedihiin maad baxdaan oo soo qaniimaysataan oo xoolaha ka soo qaadataan markaad adinka isku noqonaysaan waxaa tihiin dad walaalo ah waxaa tihiin dad sodoh iyo sideedi ah waxaa tihiin dad abti iyo aysin ah waxaa tihiin dad hal deegaan ku wada nool ma ahidiin dad dagaalami kara oo dad isdhex joogaan marka sidaas daraaddeed waxaan idin leeyahay waan idinkula dardaarmayaa inaad waxaasoo damba waxaasoo kale aad u noqonin walaayada hiiraan iyo walaayadan baya bakool aad baan ugu mahadcelinaynaa aad baan u bogaadinaynaa sida wanaagsan ee walaalnimada ay ku dheexan tahay ee muslimnimada ay ku dheexan tahay ee kalgacaylka ay ku dheexan tahay ee u kala dabqaadeen labadaasi walaal ciddii xaq laheedna xaqeeda ee ugu xukumeen aad baan u soo dhowaynaynaa aad baan ugu faraxsannahay waxaan leenahay waad ku mahadsan tihiin jazaakum allaahu khayran ilaahay idinka abaalmariyo bismillaahi raxmaan raxiim ana oo leerow magaagayga ala abdahamiida la ere maykal noonna jubbooyinka eedi eedaanka faraxsanna waa arin eed un anku qiirooni oo hadda foolalaab haddana eed un anka mahad oo anka faraxsagna intii juhdi kabiidi oo wakhtiga ka dhumiidi oo gaalada booska intay oo hambanaayeen dadku heshiis ku sameeyeen oo juhdi kabiyeen hortee jar allaha ku sii allagii arrintan suurtageliye oo dadku waafajiyinahe kaaska un hooseedoyna buwa nimcadii in nasrigan ilaahayna siima haddana alla asugunta khaasatan walaayada raayatu tawxiidka ka hoos noolno kitaabka saka dhaqamaana i sunnada nabi maxamed i walina nafari wali hun i wali san walnin sheegi mugdool ha kubahay iftiinga la teeganya ninki mugdo galbishayka jara galbishay kubiyoy dhiig muslum wal faylan ma eh goolon goolon makoo hiraaw maalinta qiyaamo qabiil hibilay makasow aadee dhalima jarta sideedda mas'ala oo laka warsadow sideedaas la ilaahay kii furda nan kala aada dhalay aaw ka dhalay walba malka jeeda haddana ma ilaahay ku tuugane wali kale oo dhibdhatiyo yaala raayatu tawxiid meelitaala oo walaayada ka noolla hambaheen oo xaqana ilaahayna fahansii tan lamaad ragba juhdi kabii oo maalshoo kabii ragbadanoo hadda geeka safka hore ka jara oo habada ridohaya habaheenna heshiyiisku kaalan wiinku qaadati khaasatagna salaamee ragi iyo e kheyr allaha sii cadaawud allah ku qobda gaalana allaha jebi bismillaahi raxmaan raxiim aniga magaceyga xabiibi qoryow ee dhibkii ka dhacay bay iyo bakool ilaa hiiraan oo haddana nabadgelyo fiican ay ka dhalatay insha allah waxaan u barakaynaynaa muslimiintii waan u rajaynaynaa kheyr badan intaa iyaga dhexdooda isdili lahaayeenna waxaan aad ugu jecelnahay inay dhexdooda nabadgelyo fiican ka dhacdo oy gaalada iska dhiciyaan insha allahu taasaan kheyr badan ugu rajaynaynaa insha allah wabilaahi towfiiq bismillaahi raxmaan raxiim anoo aasweyne maxamed cumar maxay aheedee walaalaheen oo isku dagaaleen wadanka bay iyo bakool ayadoo macnaha haddana dadka walaalaha la heshiisiyey oo haddana maxay ahayd inay nabadii hore sidii hore iyo walaalnimadii ay soo noqoto ayaan rajaynaynaa insha allahu in gaalada loo duulo oo gaalada la jebiyo oo gaalada diinta nabo maxamed midow ay ahaata ayaan rajaynaynaa insha allahu iyakoo walaala aynu isdilin oo isku urfiyoobaadaan marka insha allahu wabilaahi towfiiq saasaan ku dhammaynay warka annagana waxay ahaayeen salaadiinta iyo qaar ka mida bulshada jubbooyinka sidoo kale waxgaradka shabeellada hoose ayaa dareenkooda iyaguna ku biirayay heshiiska la dhex dhigay beelaha gaaljecel iyo geeladle waxaa soo waraystay waryaheena maxamed ciise waxaana ugu horreeya suldaanka beesha tunni bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu n ugu horeyn ku bilow magacaaga wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa suldaan aadan ismaan ibraahim waayahay suldaane sidee u aragtaa n heshiiskii ay dhex dhigtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab beelaha gaaljecel iyo geeladle بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا إلهي سبحانه وتعالى إياكم هاتسان نقد قيد المسلمين أنت كذب هشيسكي دحمري ولا دحدقي بيلها قيلد لي قال جعل وحركة شباب المجاهدين أي دحدقتي هشيس كاسي وحن أركينا هشيس تاريخي أه oo ummadda muslimiintaana ay xaq isku leeyihiin hadday wax dhex maraan in la heshiisiiyo heshiis aad iyo aad u fiican buu ahaa annagana ka odayaal ahaanna waa soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay heshiiskaasoo kalena marka insha allahu raxmaan way samaysay xarakado kanku uuma ah maalin walbaba ummadda muslimiinta meesha wilaayaadku ay ka talinayaan hadday wax dhex maraan ilbiriqsi way dhex joogta xarakadu way kala ilaalisaa dhiigga muslimiinta inay isku isgaaraan si xaqdaraa maala yacni inay isku aggaaraan harakadu khayr allah siiyo way ku dadaalaysaa insha allahu raxmaan arrintaasna arrin aad iyo aada loogu farxo waay ummadda muslimiintana waxaan leenahay xarakadu waxyaalaha ay wado in si kastaba hadday jihaadkii tahay hadday heshiisyadii tahay haddii oo meelaha kalaba ay tahay in si saa'ida ay ku garabsiiyaan insha allahu raxmaan shalay ani waxaa maqlaaya meel buuhoodle meel u dhow laysku dagaalayo afar ku dhimatay oo afarna ay dhaawac yihiin shalay dagaalkaasoo kale n g o y lacaga lagu qaadanaya kan kale hubbaa lasoo siinaya kii kalena hubbaa lasoo siinaya inay islaayaan gaalada ugu talagashay gaar ahaan maraykanka iyo etoobiya ayaa arrintan ka dambaysa meelaha gaalada joogaan in daqaalabeelyadu ay taagnaadaan waa la ogyahay wixii ka dhacay meeshii la yidhaahdo eriadan belidoogla agteeda wixii ka dhacay waa la ogyahay hadeertan hargeysiyo meelahaas wuu ka socdaa gaalkacyo bari wuu ka socdaa kismaayo agteedii meel u dhow wuu ka socdaa mana istaajinayaan marka laba berey dhexgelayaan hub iyo waxbay u geynayaan markay hubka iyo waxaas ay u geeyaan inay islaayaan uunbaa rabaan ilaahay subxaanahu watacaala meesha wilaayada amba xarakadu ay joogto wax dhibaato horta awalan si guud kama jiraan haddii ay dhacdo xarakadu way dul joogtaa ilaahay subxaanahu watacaala hanoo barakeeyo xarakadu ummadda muslimiinta ah ku nool gaalada wax dana idinma hayso baaqaan u diraynaa waxay tahay gaalada wax dana idinma hayso dhiiggiinu inuu daato inaad islaysaan inaad isburburisaan aad isku dhammaataan markaad isku dhammaataan kadibna waxay rabaan inay idin gumaystaan dagaaladaasi gaalo ayaa ka dambaysa kawaantooba ummadda muslimiintaana dhiigooda ha isku hurinina ummadda muslimiintaa dhiigooda la isku hurinayana waxaan leenahay sideedaba meel gaalo joogto wax wanaaga kama jiraan hadday wanaag ka jiri lahaayeen idinkaaba arki lahay annaga meeshaan joogno ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku mahadsan wanaag baa ka jira shareecadiya la tadbiiqinaya xadkiya la oogaya nabadgelya ka jirta amniya ka jira marka waxaan leenahay meeshii wilaayada ay joogto usoo hijrooda dhiiggiinnii iyo naftiinnii iyo maalkiinnii meeshaasay insha allahu raxmaan ku badbaadaysaa annaga ka odayaal ahaan baaqaasaan u dirayna ummadda muslimiinta meesha degan gaalana waxba idinma tarayso wax hadda ay idin haysaba ma jiraan marka meeshii wilaayaadka loo jirooda ayaan leenahay insha injineer awgaab dhankaaga adigana maxaad ka leedahay shirkaasi ay xarakada ama heshiiskaasi ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhex dhigtay labadaasi beelood assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam shirkaas oo ay xarakada shabaabul mujaahidiin qabatay waa shirar ay mar walbana qabato waxaan leeyahay madax dheglahow wax maqal xarakada shabaabul mujaahidiin waxay u taagan tahay dalkan inay diinkooda dadkii diintooda ilaaliso waxay u taagan tahay inay cerdigooda ilaaliso waxay u taagan tahay inay hantidooda ama dhaqaalahooda ama bad iyo ber wixii oo ku jira inay ilaaliso waxay u taagan tahay inay ummaddii kala badbaadiso taasna ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ku addoonsaday shaqadaasna si tartiib tartiibaadkiisa dhammaystirna inu qabataa zamankiyaa la joogaa oo ninkii wax dilayna uusan oqoon wuxuu wax u dilay kan la dilin uusan oqoon wuxuu wax loo dilay marka hadda wax la dilo haddii la yar wax la dilaaba taagan hadda maanta nasiibka maanta waddankan uu leeyahay jihaadkii u soo guuriya u taagan haddaad dhiig aad go- aad dila ruf haddaad dilaysid wax aad dishi waa taagan gaal baa joogo kufaar asli ah murtad baa joogo dil nimankan hadda u heelan inay wax dilaan oo qabiil u dilaan ma idinka aqli badan yahay yuweri museveri yuweri museveri ciidankiisa waxay dharbaaxish ku dhufteen gabar oo ugandhees ah wuxuu yidhi ciidanka rabo inuu wax dharbaaxsheeyo gabar ugandhees dharbaaxsheeyo wax la dharbaaxsheeyo soomaaliya ka raadiyo soomaali ha tago waxa rabo waxna ha dilo ha soo dilo waa gaal kiristiyaan ah baadiri ah oo maanta oo saxaradiisa ku taalo najaasiisa ku taalo hadduu gartay in qof ugandheys ah oo kiristiyaan ah aan la dharbaaxi karaynin haddii wax la dharbaaxayno dadka muslimiinta soomaali jooga in dharbaaxshada ku fiican la dharbaaxayo hadduu kaas gartay adigoo nin muslim ah oo maanta oo diinka islaamka taqaano ama kala baratay ama hortaada loogu dhaqma arkaysid inaad usoo kacdo nin muslim ah aad- aad dishid ood aad nafta ka qaadid aad dishid oo kowka siisid sax ma aha waa arrin laga fiican yahay ummadda soomaaliyeed khaas ahaan guud ahaan waxaan u sheegayaa hadda waxaa la taagan xilligii fursad baan aan kor taagnahay fursad waxa waaye fursad jihaad fursadaha mar walba ma, ma yaalaan cimrigeen wuxuu kusoo dhammaaday iyadoon la sheegin jihaad haddii la sheegana wuxuu ka socdaa afghanistan la leeyahay aan maqli jirna hadda hoosteennu ku jiraa gacmahaan ku haynaa farahaan kula jirnaa maadaamaad farahaan kula jirno qorigaaga qaado gaal aad qabiil si uu dhan yahay waxaa la rabaa inuu aye ay macal suldaankooda ama ama namadoonkooda ay gaalo shab dhahan waayahay nabadoon cilmi maxaad raacinaysaa een, halkaas shirkaas ama fadhigaas lagu heshiisiyey walaalaha gaaljecel iyo walaalaha geeladle waxaan u arkaa mataqaanaa maasha allah waa mashruucu khayriyaad waaye tilaabo khayra waaye wanaaga waaye mataqaanaa shartoo layska nihiyo khayrkoo laysfaro waaye arrintaasu allah ayaa ku mahadsan uma xarakatu mujaahidiin al-shabaab ayaa ku mahadsan waxaa fariinaan u dirayaa qabaailka soomaaliyeed soomaaliya dagaal kama dheregtid dagaal iyo foolxumo iyo nin abtigiis dilay nin adeerkiis dilay waad ka soo dhergteen waad soo aragteen wax lagu gaarina lama arag ilaa cimrigaabi iyo aakhir beel iyo adduunya beel mooyaane wax kale lagama gaaro qabaalka sokeeye ama dagaalka sokeeye ama mataqaanaa istilka walaaltinimo waxaa aakhir iyo adduun baa lagu seegaa waxaan leeyahay soomaaliya isdilaysa soomaaliya ha isdilina oo istaaya dhowr maadaba ha isku dilina dhowr maadaba ha isku dilina maadada koowaad waxay tahay daaqa maanta dhinacaaga soo maray ama roobka dhinacaaga ka daayay meeshaad adigu u badan tahay qabiilkan haddaad tahay meesha aad u badan tahay roobka ka daayay maantay sanadka soo socdana dhinaca kale uu ka di'i doonaa quraca iyo qansaxa iyo jeerinka iyo mataqaanaa bilcilka iyo mataqaanaa geedaha iyo waraha kuu doogaabay oo doogu hareeyey sanadkan oo dadkii walaalaha ahaayoo abaartu haleeshay ay kuu soo doonteen ay kula daaqayaan ay kula cabayaan ay kula cunayaan haddaad ku fiirtood ku diido arladana allaa leh ogow geedaha allaa leh ogow waxaad na ogaataa bilcagsi in sanadka soo socda roobka uu ka di'i karo dhanka walaalahaaga maanta soo baahday oo abaarta ku soo dhacday in quracoodii iyo qansaxoodii iyo warahoodii iyo geedahoodii ay magooli doonaan oo biyuhu buuxsami doonaan oo markaagaad aadi doonto ogow sidaas awgeed meesha aad ku badan tahay qabiil yahow ilaahay ka baqe dadka muslimiinta oo kaleeto walaalaha oo dariskaaga oo kuu imaanaya ku badbaadi si adiguna meeshay kaaga badan yihiin markaad tagto aad u badbaado xoolahaaga iyo naftaada u badbaadaan saasaan u dardaarmaya qabaalkana بدين عظيم هو السلام qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaan ku dhownahay markaana waa warbixin uu ciwaankeedu yahay caruurta ku dhalanaysa astaamaha laga naxo oo ku soo badanaysa soomaaliya waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan iyadoo dunida oo dhanba ay ku soo badanayaan astaamo kala duwan oo lagu macneeyey kuwa fariin u ah aadanaha kana imaanaya dhanka allah sida qorax madoobaadka dayax madoobaadka iyo cudurrada dhif iyo naadirka ah ayaa waxaa dhanka kale soo badanaya carruurta ku dhalanaysa astaamaha naxdinta leh saddexdii sane ee ugu dambaysay ayaa ugu badnaa kiisaska noocan ah kadib markii aan u kuurgalnay inta badan isbitaallada waaweyn ee dalka magaalada hargeysa waxaa ku dhashay carruur mataana ah oo isku dheggan kuwaasoo waxyaabaha qaar wadaaga qaarna aan wadaagin sida ku cad muuqaal laga soo duubay waana kan dhakhtarka oo sharaxaya Ee, waxaan ku guulaysay inaan labadooduba aan xididadii u furno aan sonkortooda kor soo qaadno ee, aan markaa xididkoo keliya wax ka siino maalmihii ugu horreysay oo dhan ilaa intaan hubsananay in wixii suurtagal aan afka ka siinaa aanu garanno meesha uu ka baxayo waayo carruurta markii hore waxay lahaayeen ha- waxay leeyihin hal dabo oo keliya laba meelood oo ay ka kaajaan marka maanaan hubin ilmaha labaad haddaan wax siino meeshay ka baxayaan ilaa intay xaaladooda emergency tahayna way adag tahay in sawira la saari karo marka nasiib wanaag maalintii sabtidii oo saddex maalmood kadib waxay ka maarmeen oxygiinta waxaanu saarnay sawir waxaanu markaa ogaanay inay kasakow inay laba madax leeyihiin ay soo kale leeyihiin laba wadno u kala gaara laba sambaba u kala gaara laba caloolood u kala gaara laba midhiciro u kala gaara laba kaadihays oo u kala gaara iyo mid walba inuu leeyahay laba keliyood marka waxay noqotay marka haddana inaanu sugno mid ka mid a intaanu wax siino aanu sugno inay si fiican saxaradii u imanayso haddana kii labaad baan tijaabinay kii labaadna waxaan ogaanay inay imanayso saxaradii taasi markaa waxay noo fududaysay inaanu hadda kadib labadoodaba afka wax ka siin karno tiyaan waana wiil yani marka la eego ma ragbaa ma dumarba marka la eego dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay qaliin ku sameeyeen carruurtan oo waxyaabaha qaar uu alle u fududeeyey walow aan la kala fujin runaantii waxay ahayd maalintii ay noogu ama la odhan karo maalintii noogu farxadda badneed ama noogu qisada badneed aanu soo aragno qaliinkan oo kale runaantii wuxuu ahaa qaliin aad aanu uga naxnay laakiin markii dambe haddana farxad aan ku guulaysnay markii dambe wuxuuna ahaa qaliinkii ugu horreeyay intaanu ka shaqaynay cisbaalka gudaha hargeysa aanu ku aragnay nuuciisan oo kale aniga iyo dhakhtaaraduba markii ugu horreysay aanu aragnay waxaanu isku daynay inaan si aan u kala badbaadin lahayn hooyada iyo ilmahaba runaantii labadiiba way noo badbaadeen waana ku guulaysanay ilmuhu markii aan u horreysay soo saarnay xaaladdiisu waxay ahayd xaalad adag oo difficulty inkastoo ay naxsanaayeen waalidiintu haddana waxay ahaayeen dad ay deganaani ka muuqato waxaan mahad celinayaa dhammaan dhakhaatiirta isbitaalka ku joogta aada iyo aad bay u mahadsan yihiin siday iila soo dadaaleen aniga iyo ciyaalkiiba aada iyo aad baan ugu faraxsannahay dhakhaatiirta iyo agaasimaha iyo qoladii noo shaqaynaysay hawsha ay noo qabteen aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad baan u mahad celinayaa way ku mahadsan yihiin ilaahayna garab ku siiyey wayna ku guulaysteen wixii dee kuley dee agaasimaha garanaya meesha u fiican caruurtan iyo wixii loo qaban karo iyo ciddii wax u qabanaysana maamulka isbitaalka hargeysa ayaa dhankooda ka hadlay waxa ay la tahay arrintan xaaladahaasi waxay ka dhacaan mataano ah ka yimid ukun qura oo ka wada yimid monosigoot baa laydhaa markaa deedna halkii ay markaa ay ka kala bixi lahaayeen ayaa khalqiga ilaahay uu ay maaratay sii wada koraan jidhkooguna uu isgalaa marka mararka qaarkood waxaa laga yaaba in xubnaha gudaha ay wadaagaan mararka qaarkoodna in ay qaybo ka mid ah wadaagaan marmarka qaarkood waxay iskaga xidhmi karaan caruurtaasi inay ama garab ama dhinac ay iskaga xidhmaan mararka ay sii adag tahayna waxay iskaga xidhmi karaan laabta marar kale waxay iskaga xidhmi karaan caloosha qaar amarka ilaahay madaxa iskaga xidhma ayaa jira qaar dhabardhabar iskugu xidhmaa jira qaar miskaha iskaga xidhmaa jira marka iminka caruurtan xaaladdan inala joogtaa waxa weeyaan caruurtaasi waxay iskaga xidhan yihiin feedhaha iyo uurku jirta labadaba way iskaga xidhan yihiin laba madax baa jira waxaa jira qof waliba ilaahay khalqigiisa wuxuu leeyahay gacan u gaara iyo lagu gaara oo u gaara oo u damqanayo uurku jirta inta badan way u kala qaybsan tahay baadhitii aanu samaynay waxyaabo yararoo hadhanoo maaratay na weli baadhideedaan ku jiraa waay caruurtaasi waxay iskaga xidhan feedhaha waxay iskaga xidhan caloosha qof waliba gacan qur uu leeyahay waxa weeyaan qaybsanaan uma imanayso oo uma imanayso hab cilmiyana uma imanayso si kastana uma imanayso xagga naftoodana uma imanayso muqdisho waxaa ku dhashay haweenay muddo shan sano ah caloosha ku siday wiil yar arrinta kale ee la yaab kale waxay tahay muddada shanta sano ah ee ay xaamilada cunugaas ahayd inay dhashay saddex caruur ah inuu cunugaas si gaar ah ugu beeran yahay caloosha waxaa la ogaaday markuu uurka ku jiray muddo siddeed bilood ah sida uu sheegayo dhakhtarkii ay haweenayda u tagtay waxaan arkay oo aad qof u fiirsada uun mooyaane cid kale aynay arki karin in meeshii ilmo uu ku jiro siddeed bilood ah iyadana sida aan markaan historigeyga ama taariikhdeeda dib u raacay waxa ay ii sheegtay markuu ilmuhu siddeed bilood uu marayay dhiig oo kalea uu ka yimaado sida dhicis oo kale ah kadib waxba wax dhakhtara saawamay sii tegin ilmihii kalaa caloosha galay way la yaabtay markii kaas ay dhashay kadib weli ka haddaa waxbaa meeshii ku sii harsan adu waxay ii sheegtay dhowr husbitaal oo kala duduwan in ay tagtay laakiin war sax ah aan loo sheegin marka waxaan ku yidhi ilma lafanlafoobay ayaa ku jira caloosha haweenayda oo lagu magacaabo bishaaro ayuu allah shan sano kadib u sahlay in qaliin lagu sameeyo oo cunuga laga soo bixiyo
marka waa joognuu baaba-aa loo maleynaya ka bacdi aada labada kun labaiyo tobanka wiil dhalay dabacdan lawuulka ayuu ilaahay isiiyey ayagoo saxaan si- sida ay ugu jiraan marka haddaan helnay oo isbitaal sharxaaya inaysan meesha ku jirin ninka ku jirin aysan ku shuqo lahayn oo calooshaas ilaahay ku abuuray mid ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka banaadir ayaa ka waramay sida ay ku dhici karta in muddo shan sano ah uu caloosha ku jiro cunugan een horta waxani waa wax minka ka baxsan marka minka maadaama uu ka baxsan yahay waxa shaqaynaya laga dhalayaana most waxa weeyaan waa waa waa ilmo galeenka marka maamadani uurka waxa ay ku yeelatay wax kale maaha ilmahani caloosha ayuu dhaafsiisan yahay waxaana afka qalaad lagu yidhaahdaa ectopic pregnancy waxa uu dhacaa boqolkiiba hal qof ayuu ku dhacaa hooyada muddada shanta sano ah caloosha ku siday ilmaha ayaa ka warantay xaaladihii ay ku nooleyd markaan ilaahay uu ii gargaaro midkan oo looga soo baxana kan waa iska sii fududaysanayo ili waa haddana markaan uurka la yeesho madan culeyskiisa dareemayo haddana markaan dhalo waan iska sii fududaysanayo bal marka dambe inay waxay sii baaba-inab haddaan aragnaan dhakhaatiirta lasoo xariiro dhakhtarka haweenaydan qalliinka ku sameeyey ayaa sheegay inay tahay markii labaad oo ay dhacdadan la soo gudboonaato islaantaas waxaan xitaa isku dayey inaan oo weliba muqdisho dhexdeeda ah laba sanno ka hor baan arkay kadib waxaan isku dayey inaan dhakhaatiir la kulmiyo islaantii aragtideedii waan waayey meel alla meel ay kuto qalliin iyo waxaasi aanu diyaaru meehi bay tiri meel alla meel jaan iyo cidhib ay dhigtayna waan waayey kiiskana kiiskii labaad ee isoo maray noloshayda ayuu ahaa dhacdooyinka la yaabka iyo ku cibro qaadashada mudan waa kuwo badan tani waa qof hooyo ah oo gobolka nugaal gaar ahaan burtiinla ku dhashay canuguu sanku ka owdan yahay kuna adag tahay neefta cunuga indhaha waxba xoogaa uguma jeedo wuu arkayaa laakiin indhihii baa sanka xaggiisa cagiraadka saaran yahay afka xaggiisa neeftii afkii buu ka neefsanayaa marka waa kaa waa aragtaan saqiirkaas ilaahi ha u gargaaro faatixadana ii soo mara wuxuu weli wuu kusii dhiban yahay wiilka caanaha markii la siiyo inuu koomo galayo oo koomadii ilaa saacadoo la sugayo oosan ka soo laaban karin waxaan idin leeyahay qaliinkiisa dibadaha mooyaane soomaaliya waxba loogama qabo kara baa la dhahay walaalayaal waxaan idin leeyahay dhibta ay haysata ilaahay xaggiisa igaaga timid inaan igu fiirsanin baan rabaa oo ilaahayna ila baridaan magaalada laascaanood waxaa ku dhashay canug yar oo astaamo badan leh qaar ka mida xubnihiisa waxay ku yaalaan meelo aan looga baran waana tan dhakhtaradii ka umulisay hooyada oo ka sheekaynaysa tan ilmahan lixdii aroornimo ayaan hooyada hooyada kasoo saarnay saddex cashana meel tuulo ah miyiya ayay ku foolanaysay tuuladaasoo la yidhaahdo balihara isla markiina loo keenayba horta ilmuhu inuu bedelan yahay oona caadi ahayn waan gartay delivery caadigana aanay u dhalayn isla markaa waxaan isticmaalay qalabka la yidhaha forsibiska forsibiskii markaan isticmaalay ee kasoo saaray ilmihii intaa wejiga amarku iisoo baxday indhaha aan marinayba waxaan baan garanay in wax kasii bedelayn marka horena wajikeen buu ahaa kadib markaan intaa soo saarnayna ilaa garhkan hoostiisa ilaa intan laabto aad sawirka ku arkaysid waxaa ku jira ilmo kale oo duuduuban oo maxay ahaytoy marka aad eegtid timihii korka kuleh meel la weji weji u eg tahay haddana meesha buuran markaad hoos kusii rogtid hoosta waxaa kusii yaala indho labadii indhood oo markaa aan lahayn xirribihii laakiin jeexan sidaa ay tahay maxay ahatay dhinaca kale markaad u rogtid iyagana waxaa ku yaalla waxaad is leedahay ma af baa meeshan oo kale adiga sawirku hadda wuxuu kuugu muuqanayaa xaggii sare laakiin xagga hoose ayaa calaamadahaas ku sii yeeleen sida ay tahay waxaan kuu muuqda ee adag ee madow waa xuub ku dahaaran markaad xuubkaas sii eegtid waxaa weeye waxbaa ku jira aada is leedahay ma ilmihii oo kale oo cagihii iyo wixii aad ka taataabanaysid sida hooyada markaad fiisatay sidaad korka ilmaha ka eegaysid aada korka uga taabanaysid caloosheeda ama madaxii ama lugihii markaa mucjisadaassaasay ahayd dhakhtaraddu waxay sheegtay inay mararka qaar ay la kulmaan dhacdooyin noocan oo kale ah haa waan la kulanaa maalin dhaweydba waxaan la kulmay ilmo maxay ahatay gabadh ah gabadhaas sida kale waa caadi laakiin markii wejigii ay maraysay ee intaas sunniyaha maraysay waa intan kale qudunquuto baha la yidhahdo shimbirta oo kale ah ayaa afkeedii noqday qudunquutada markuu noqday oo de afkii wax dheer noqdo shimbir ah ayaa haddana labadan dhego dhegihiina halkan cunaha ah bay ku yaaliin markii madaxii soo baxbaan sir garabka ilmaha soo qabo garabka soo qabo markaan sina dhegihii oo daldaloolaaban luqunta ugu dhaadhacay kadib ilmihii wuu dhashay saacado yar buu noolaa dhakhtaraddu waxay sharaxaad dheeri ah ka bixisay kiisaskii ugu naxdinta badnaa iyo nuucyada ay ahaayeen muddo labaatan sano aan ka shaqeynayay gobolka waxyaalo badan oo kala gedisan baan arkay kuwo maxay ahayd madaxa halka sare maskaxdiisay hoos ugu jiri lahayd maskaxdii korka saaran tahay waanu aragnay kuwo bahal oo kale aad moodid oo dabada leh waan aragnay kuwo ilaahay abuur seexo lagama sheege indhihiina leh daayeer oo kale wejiga daayeerka ana waanu aragnay kuwo maxay ahayd sibraarka bac oo kale aad berigii hore sibraaraa jiri jiray sibraar oo kale aad moodid oo gamcaha halkaa gamco yareer ku leh lugahana ku leh inta kalena hilib tahayna waan aragnay kuwa dhabarka iyo sambabadu isu daloolaan waanu aragnay marka maalin walba mucjisooyin aad u tiro badan baana soo mara degmada qansax dheere waxaa saddex sano ka hor ku dhashay wiil yar oo aan gacmo lahayn kaasoo hadda ku nool muqdisho islamarkaana isku daya inuu qaadada lugihiisa ku qabsado kadibna wax ku cuno
بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك muqdisho haweeney ayaa ku dhashay cunug leh laba madax iyo afar gacmood isagoo sidoo kale leh sayn sida xayawaanaadka qaarkood oo kale aamine xuseen macow waa hooyada dhashay gabadha ilmaha dhashay gabadhan waa gabar yar da'dii labaad ee mucjisaan ku dhashay waana cunug yariis ah waxaa lagu sameeyey camaliyad waa hadda qandha oo hadda oo saasa tahay ma dhihi karno laakiin ilmaha oo mucjisada ah oo ilaahay na siiyey waxaan rabnaa meel xataa aan ku haysan karno ma jirto xanaanadooda kama bixi karno meel aan ku haysan karno xaafad ma geysan karno meel aan geysan karno male isbitaalku waxaan doonaa kama bixi karno xataa isbitaalka halkii maalin isbitaalku waa konton iyo saddex doolar weliba ma ahan konton doolar keliya dhakhaatiirta isbitaalka wax haddaba waxaan dhahay ayadoo xala dhashay naga bixiyaa dhahay ma bixi karnaan qof oon cunug meelaan geynaba xataa ma haynaan meel aan geyna xataa ma haynaan sababtay tahay dadweynayanba xataa meel laga geyi karin wii fiicnaad laakiin wuxuu ilaahay siiye oo ah cillad muska ogeynani cillaasoo kaliyaan dareema wax kale ma dareemin haa kombyuutarka ii sheegay laba mataanaa sidaaya dheheen sagaal kale qalliina lama siiye wuxuu ilaahay siisto oo ah habeen hore oo ugu dambeysay waxaa isbitaalka degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka ku dhashay wiil yar oo u muuqday inuu leeyahay wax u eg laba madax waxaana inoo sharaxday xaawalay saamey oo ah umulisada dhowr baa naloo keenay oo dhinacaas geda laga keenay dhowr maalma soo foolanaysay gabadhi markii naloo keenay waan ka howlgalnay ilmaheeda dabakeen bay ahaayeen markii ilmaha dabakeenka ahaayeen marka sidii loo maarayn lahaa markaa u maaraynayna aan dhahnay gabdhihii gabadha ilmihii baa ku hakaday shabsiskii oo ilmaha ay maraayeen aan fiirinay markii ciriiri inuu ka jiro markaan dareennay adii waan in badan baan la rafaadnay marka dambe ilaahay baa ka soo saaray horta kulley waataad arkaysaan cunugan madaxiisa qaabku uu u samaysan yahay maxaa calaamadaha oo ka muuqday calaamadaas waad arkaysaan cunuga dhabarka madaxa ilaa iyo qaybta dambe oo dhabarka meesha naagaha ilmaha timaha markay duubtaan ay taakada ku xiraan camal inuu maaratayo burabiyood camal wax uu ku lahaa madaxiisa geesi geesi uu ahaa wejigiisa feeska inuu dadka ahaa laakiin qaybta afka iyo sanka wuu ka bedelnaa faruurna uu ahaa faruur sidii faruurtiina aan jeexneen wax kasoo jeedana waataad arkayseen kulley qadar rabe waaye waxaan annagaana lagu imtixaamayaa kuwii ku imriqaad allaha naga dhigo wiil miyuu ahaa mise gabar wiil buu ahaa adii qaybtan dambe ilaa iyo garbaha iyo lugaha iyo qayb oo wuxuu ka lahaa oo sida bini aadamku u suuraysnaa laakiin madax unbaa suuraha uu ka bedelnaa qaybtan madaxa dambe unbaa maarata uu ka bedelnaa kulley k g ahaan madaxanba ku qiyaasayn ilaa iyo shan kiilo inuu dhan yahay qaybtan dambe kiilo iyo bar ama laba kiilo yuu ka ekaa laakiin culayska ugu daran hadda nina aan qaybtan madaxan buu ahaa horta meeqa saa camal ayuu noolaa
adiga ma nooleen qaybta dambe markuu la soo baxayey lugihii iyo dhabarka wuu dhaqaaqayay daqiiqada ka bacdina dhaqaaqii buu ugu joojiyey haweenayda cunuga dhashay oo aan dhankeeda waraysanay ayaa waxay tidhi ilmaha dhashay waxay ahaayeen meelahan tunkana buray ku dhahaya umulisada isbitaalka saakow waxay sheegtay inay horay u soo mareen dhacdooyin nuucan ah may wax badan aan kala kulanay cunug hataa il kale wuu nooga dhashay oo maaragtay laakiin qaabkiisa bini'aadin uu samaysnaa wax kama halaysnayn ilka unbuu lahaa cunug kaleeto oo hataa luga aan lahayn lugihii calaamadoodan ay muuqato madaxa uu leeyahay inta kale caloolle ee gacmaha hataa aan lahayn hataa mar wuu nooga dhashay dhacdooyin badan waan ku aragnay ilmaha ku dhalanaya astaamaha naxdinta leh ayaa loo sababaynayaa waxyaabo badan waxaana caam ahaan muslimiinta la gudboon inay allaah u laabtaan وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka dhuuxa waraysyada tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu